taariikhdii labaad cutubka siddeedaad oo markay dhammaadeen labaatankii sannadood ee uu saleymaan guriga rabbiga iyo gurigiisaba dhisayey ayuu saleymaan dhisay magaalooyinkii xuuraam isaga siiyey oo wuxuu halkaas dejiyey reer binu israa'iil oo haddana sulaymaan wuxuu tegey xamaad sobaah wuuna ka adkaaday oo cidladiina ayuu tadmoor ka dhisay oo weliba wuxuu xamaad ka dhisay magaalooyinkii wax lagu kaydin jiray oo dhan oo weliba wuxuu kaloo dhisay beydxoroontii sare iyo beydxoroontii hooseba wuxuuna ka dhigay magaalooyin dayr leh oo ay derbiyo ku wareegsan yihiin oo irdo iyo khataaraba leh iyo weliba bacalaad iyo magaalooyinkii wax lagu kaydin jiray oo uu saleymaan lahay oo dhan iyo magaalooyinkii gaarifardoodkiisa oo dhan iyo magaalooyinkii fardoolaydiisa iyo wixii uu sulaymaan jeclaaday inuu ka dhisto yerusalem iyo lubnaan iyo dalkii uu boqorka ka ahaa oo dhan oo weliba dadkii ka hadhay reer xeed iyo reer amoor iyo reer feris iyo reer xiwi iyo reer yabuus oo aan reer binu israa'iil ahayn kuwaas farcankoodii dalka ku hadhay oo aanay reer binu israa'iil baabi'in sulaymaan wuxuu ka dhigtay addoommo ilaa maantadan la joogo laakiinse reer binu israa'iil sulaymaan shuqulkiisii addoommo ugama uu dhigan waxayse ahaayeen rag dagaalyahan ah iyo madaxdii saraakiishiisa iyo talayayaashii gaari fardoodkiisa iyo fardoolaydiisaba oo kuwaan waxay ahaayeen saraakiishii boqor sulaymaan oo ahaa laba boqol iyo konton nin oo dadka u taliya markaasaa sulaymaan gabadhii fircoon ka soo kaxeeyey magaaladii daa'uud oo wuxuu keenay gurigii uu iyada u dhisay waayo wuxuu yidhi naagtaydu degganaan mayso gurigii daa'uud oo ahaa boqorkii reer binu israa'iil maxaa yeelay meelihii sanduuqa rabbigu yimid waa wada quduus oo haddana sulaymaan wuxuu rabbiga qurbaanno la gubo ugu bixiyey meeshii allabariga ee rabbiga oo uu isagu ka dhisay balbalada horteedii wuxuu bixiyey wixii muuse amray in la bixiyo maalin kasta iyo sabtiyada iyo markay bilaha cusubu dhashaan iyo iidaha sannaddiiba saddex jeer loo amray kuwaasoo ahaa iiddii kibista aan khamiirka lahayn iyo iiddii toddobaadyada iyo iiddii taambuugyada oo kooxihii wadaaddadu ku adeegi jireen iyo kuwii reer laawi shuqulkooda loo amray ku samayn jireenba wuxuu ka dhigay si waafaqsan amarkii aabbihiis daa'uud inay rabbiga ammaanaan oo ay wadaaddada hortooda ka adeegaan sidii maalin kasta hawsheedii loo doonayey oo weliba iridjoogayaashii ayuu kooxahoodii irid kasta ku taagay waayo sidaas waxaa amray daa'uud oo ahaa ninkii ilaah oo iyana kama ay tegin amarkii boqorku ku amray wadaaddada iyo reer laawi oo ku saabsanaa xaal kasta iyo xaggii khasnadahaba haddaba sulaymaan shuqulkiisa oo dhammu diyaar buu u ahaa maalintii guriga rabbiga aasaaskiisa la dhigay iyo ilaa maalintii la dhammeeyey oo sidaasaa guriga rabbiga loo ebiyey markaasaa sulaymaan wuxuu tegey xagga cesyoon geber iyo eelood oo ku yaal xeebta badda ee dalka edom oo xuuraamna wuxuu gacanta addoommadiisii ugu sii dhiibay dooniyo iyo addoommo badda aqoon u leh oo iyagu waxay addoommadii sulaymaan u soo raaceen oofir oo halkaasayna boqor sulaymaan uga keeneen afar boqol iyo konton talanti oo dahab ah